xeerka aasaadka komishinka qaranka ee xakamaynta ayska marka hore wuxuu qornaa xeerka guddida komishinka qaranka ee xakamaynta ayska waxaan ka bedelnay halkaasi guddida waxaanu niri markaasi aasaaska aasaaska okay waxaan ku darnay markaayana qodob cusub oo ah markaasi inuu yeesho astaan u gaara hay-addaas sidoo kale qodobka lixaad cimaankiisu wuxuu sax ku noqonayaa aasaasidda golaha hagidda ee komishinka waa sidaan u dhignaye marka hore waxau ahaa isaguna dhismaha markaa waxaan isdhidi guri lama dhisayo markaa waxaa ka dhigtaan aasaasidda golaha hagidda ee komishinka qodobka sideed tobnaad farqadiisa saddexaad waxay ku waxaan u dhignay xeerka hoosaadka xeer nidaamiyayaasha iyo habraaca ku xusan farqadda koowaad labaad qodobkani wuxuu diyaarinayaa agaasimaha fulinta waxaa diyaarinaya agaasimaha fulinta waxaana ansixinaya golaha hagidda marka hore waxay ahayd xeer nidaamiyaha waxaa soo diyaarinaya wasiirka caafimaadka waxaana ansixinaya golaha hagidda nidaam ahaana way ka soo horjeedaa qaabdhismeedka madax bannaanida iyo howlsocodka hay-adda kadib waxaanu markaa ka dhignay markaasi inuu soo diyaariyo gudoomiyuhu qodobka tobnaad waxaan isagana waxaa sax ku yahay madaxweynaha ayaa ah guddoomiyaha komishinka waxaana socodsiinaya howlaha uga wakiila agaasimaha fulinta halkii ay ka ahayd wasiirka qodobka koobituna farqadiisa labaad ee u qoran laba markuu maqan yahay agaasimaha fulinta waxaa xilka kusii simaya agaasimaha waxda daaweynta iyo daryeelka waxaa loo bedelay sidan markuu maqan yahay agaasimaha fulinta waxaa xilka sii simaya agaasimaha maamulka lacagta waa sidaan ka dhignay anagu sidoo kale qodobka saddextoonaad magacaabista shuruuda agaasimaha fulinta iyo agaasimaha waaxidiyada sida hadda u qoranta agaasimaha fulinta iyo agaasimaha waaxidiyada waxaa magacaabaya madaxweynaha waxaana xilka ka qaadaya xilka ka qaadi kara madaxweynaha sida aanu ka dhignay agaasimaha fulinta waxaa soo magacaabaya madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxaana xilka ka qaadaya madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxaan ku darnay qodobka saddex iyo tobnaad farqadiisa saddexaad oo u qornan sidan agaasime waaxeedyada waxa agaasime waaxeedyada waxaa loo maraya habka shaqaalaynta iyo xilka qaadistooda nidaamka shaqaalaha dowladda ee xeelka shaqaalaha dowladda waa qaabka loo marayo iyo sidaa markaasi ay u soconayso meel kasta oo ay ku sidoo kale marka uu madaxweynuhu maqan yahay waa qodob aan ku soo darnay ya qodob kale oo aan ku soo darnay isagana waxa weeye marka uu madaxweynuhu maqan yahay isagoo ah markaa gudoomiyaha komishinkaasi madaxweynuhu haddii uu dibadda u baxo ama howl kale uu ku maqan yahay waxa xilkiisa sii qaadaya madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan waxaa ku qoray marka hore wasiirka waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu